ciidamada ammaanka dowlad goboleedka puntland ayaa maanta howlgallo ay ka sameeyeen magaalada gaalkacyo waxay kusoo qabteen dhowr gaari oo waday waxyaabaha ammaanka dooriya gaadiidkan oo lagu qabtay qamri aad u fara badan ayaa la geeyey maxkamadda darajada koowaad ee gobolka mudug waxaana maxkamaddu ay ku riday laba nin oo la sheegay in gaarayaashaasi ay la socdeen xukunno adag maxkamadda ayaa ku dhawaaqday xukunada raggan lagu riday iyadoona maxkamadda goobta ku gubtay qamri aad u fara badan oo ay soo qabteen ciidamada ammaanka maamulka puntland waxay maxkamadda darajada koowaad ee degmada gaalkacyo u fadhiisatay xukun ciqaab ah iyadoo go'aanna ka gaartay sidoo kale waxaa maxkamadda soo xaadiray guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad sheekh cabdiraxmaan cabdulqaadir iyo xeer ilaalyaha gobolka mudug waxaana kaalinayay kaaliyaha maxkamadda darajada koowaad mustaf cabdixanaf waxaa eedda qoraalka maxkamaddu uu hor keenay xafiiska xeeraalinta gobolka mudug eeddiisa cabdi yuusuf nuur afartan iyo shan sano jir ah ina faadumo faarax waxaa dhibana ka ah ninkaas dowladda puntland eedaysanahaas oo lagu soo eedeeyey ka ganacsiga khamrada lagu soo eedeeyey toddoba-iyo toban dhalo oo khamri ah eedaysanaha markii maxkamaddu wax ka weydiisay inuu galay dembiga lagu soo eedeeyey wuu qirtay maxkamadda horteeda wuxuu ka qirtay inuu khamradaas waday oo waddanka keenay markay aragtay marag muujinta maxkamadda la hor keenay oo aad aragtaan khamradii lagu soo qabtay eedaysanaha oo maanta la gubayay halkan lagu gubayo aad u jeedaan markay maxkamaddu aragtay
howlgalladan ay wadaan weli ciidamada ammaanka maamulka puntland ayaa ku soo-aadaya iyadoo mas-uuliyiinta maamulka gobolka mudug ay ugu baaqayaan shacabka in ay ka fiijignaadaan khatarta ka imaan karta waxyaabaha ammaanka dooriyo magaalada gaalkacyo berihii lasoo dhaafay kusoo kordhay siraaj yuusuf raadiyaha kulmiye gaalkacyo